wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulanka wadatashiga bulshada rayidka ah ee ku saabsan qorshaha horumarinta dowlad goboleedka jubbaland ee shanta sane ee soo socota kulanka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ay kamid yihiin agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta agaasimaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland iyo hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah sida dhalinyarada iyo haweenka gudoomiyaha dhalinyarada jubbaland farxaan maxamed cabdi oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in dhalinyaradu door muhiima ku leeyihiin qorshaha horumarinta jubbaland ee shanta sane ee soo socota civil society iyo hay-adaha dhammaan ay isku imaadeen hormuud ay ka tahay wasaaradda qorsheynta waxaan leenahay waa horumarin fiican oo in laga fikiro waxna la iska weydiiyo qof walbana inbutkiisa uu ku darsado maanta halkan aan u fadhino waxaan rajeynayaa inbutkaas kasoo baxayo ama maanta qof walba hay-adaha iyo civil society-da dhammaan qayb ay ka yihiin lagu darsanayo inay kasoo baxdo wax qurux badan oo jubbaland deegaanadeeda horumar la taaban karo ay u noqoto hormuud ka dhalinyar ahaanna waxaan leenahay waa door fiican oo loo baahnaa wasaaradda qorsheynta dalka ee waddan kama dhicileynaa agaasimaha wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ah ee jubbaland maxamed weli ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda kulanka loo qabtay dowladda jubbaland oo waxaan u malaynayaa shan sano ilaa shan sano ilaa shan sano hadda sanadkii markii saddexaad teeramkiisii saddexaad hadda noo socdo waxaad ogtihiin muddo ka hor in lagu dahafuray magaalada kismaayo consultationkiisii iyo latashiyadiisina ay bilowdeen oo ay socdaan waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo tiimka ka shaqaynaya ee wasaaradda qorsheynta oo aan rabo si gaara inaan u xuso cabdirashiid zahra iyo musdaf oo barnaamijkan wado waxaan u mahad celinaynaa bulshada rayidka ee maanta barnaamijkan kasoo qayb galay waxaan rajeynaynaa in wax badan lagu darsado hadday noqoto naafada hadday noqoto dhalinyarta hadday noqoto ganacsiga wax kasta oo qorshaha horumarinta shanta sane ee soo socoto maanta waxay noqon doontaa maalin aydiyadiinna iyo fikradihiinna iyo waxa muhiimadda idiin leh uu kusoo bixi doono buugga la qoraya shanta sane ee soo socota qorshaha horumarinta dowlad goboleedka waxaan rabnaa marka maadaama la wada joogo oo halkan la isugu yimid qof kasta inuu waxaan rabnaa oo ka socdo hay-adaha kala duwan ee bulshada rayidka inaad wax ku darsataan baan rabnaa buugga soo bixi doono waxaad idinka aad leedihiin waaye wax isteedka dan waaye waa horumarkeenna waa nolosha sideedaba qorshe hadduusan jirin horumar ma jiro haddaad ku guuldaraysato waxay yidhaahdaan in aad qorshe samaysato adiga ayaa qorsheynaya inaad guuldaraysato marka waxaan rabnaa inaan wada guulaysano inaan qorshe yeelanno halkaasa ka bilaabanaysaa marka waxaan rabnaa cid kasta inbutka ay leedahay inay meeshaan ku darsataan rabnaa saaad og tihiin horumarka ama qorshe in la samaysto grassrootka iyo dadku ka yimaadaan annaga maalmo ka hor waxaan joognay meesha la yihahdo dhobley sidaanoo kale markaan la kulannay dowladdii iyo qaybaheedii kala duwanaa waxaan la kulannay bulshada rayidka meesheeda ku sugnaa marka iyada weli waxaa qaybkaa safarka annaga guddoomiyaha johnson cabdifataaxada nala joogaan filaya ku-xigeenkiisa baa nala joogo
kulankan ayaa ahaa mid la doonayey ururada kala duwan ee bulshada rayidka inay door ku yeeshaan qorshayaasha horumarinta dowladnimada ee shanta sane soo socotee jubbaland